kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska iyadoo shalay ay bilatay bishii barakaysneed ee ramadaan ayaa qoysas badan oo soomaaliyeed oo ka soo barakacay deegaanadooda oo ku teedsan xeryaha barakacayaasha ee gudaha iyo dowladka muqdisho waxay xilligan ku soomayaan xaalad adag maadaama aanay haysanin cunno ay ku afuraan iyo goobo ay u shaqo tagaan toona inta badan dadka barakacayaasha ah waa dad xoogsato ah oo muruqmaal ah oo ay noloshoodu ku tiirsan tahay hadba wixii ay maalintaasi soo shaqaystaan taasoo ah mid ay marna waayaan marna ay helaan iyadoo ay taasi jirto ayaa haddana waxaa xaaladda uga sii daray cudurka coronavirus hadda dalka ka jira taasoo meesha ka saartay shaqooyin badan oo ay ku tiirsanaayeen qoysaska barakacayaasha ah barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan ayaan dhegaystayaal haddaba ku eegaynaa duruufaha ay ku soomayaan qoysaska barakacayaasha ah ee ku jira xerada qaboobe oo ku taalla xaafadda kaxda iyo xerada kale ee la yidhaahdo maka iyo madiina ee iyana ku taalla deegaanka weydow ee agagaarka ceelasha biyaha hooyadan oo magaceeda iigu soo koobtay roney oo ka mid ah qoysaska ku jira xerada qaboobe ayaa ka hadashay xaaladeeda wallaahi ramadaankan xag ilaahayna wax ka sugaynahay wallaahi xalay wax aan ku soona oo ku afurna haddaa saaka ma lahe maanta alxamdulilah ilaahay mahadiis waa waa iska ceymanaha oo ilaahay xaggiisaan wax ka sugaynaha oo alxamdulilah soonka intuusan soo gelin xaaladiina siday ahayd meelahaan iska marmarayn dhardhaqo waan iska aadi jirna wax waa iska soo heli jirna dabka waa shidan jirna hadda kaloorintii soo galayna waxba wax aan helnaba male wallaahi nus dollar ama tobankoo kun aan soo helnaa wallaahi waa iska cariirsannahay cariiriyaan ku jirnaa ilaahay anaga bixiyo gaajo rafaad silac ayaan joognaa waa gartay hadda marka bisha barakaysan ee ramadaan marka la galay shaqooyinkii iyo meelihii wax laga soo helheli jiray maxaa ku dhacay wax ku dhacay wallaahi kaloorihii baaba diidaya umalayna wax meesha nooga soo galohaayo male wax noo imaada male xag ilaahlen ku noolnahay wax aan haysanaba malaha muslimiinta ilaahay ayaan wax ka rabnaa ilaahay wax nooga soo dhiibe hooyo kale oo ka mid ah qoysaska ku jira isla xerada qaboobe ayaa sheegaysa in qoyskeeda oo ka kooban toddoba qof uu soonku ugu dhashay iyaga oo ku jira xaalad adag oo ka dhalatay xanuunka safmareenka ah ee coronavirus wal oo lahaayo malle walka sooma malle yaa shaqadeedan bato wal ada danaagee halaas male haddii nuskoo doolara halo nuskii doolar naftaa baahan baawur maaka raxo korto adi gaariga'angalgaade gaariga'angna walnaxlelakisheeno male adi maroosin adi qaadatana maroosinki koronilay dardhaqoomoin baxa korta ad adduunyo dhan iska hirhirinta sheekh mustaf waxaa isaga hooyadii iyo carruurtiisaba ay in muddo ahba barakac ku yihiin xerada qaboobe ee xaafadda kaxda waxa uu sheegayaa inay yihiin dad sabool ah oo wax la cuni jiray dadka soomaaliyeed ee ka jeebka roon hase ahaatee uu xanuunka covid sagaal iyo toban haatan nolosha ku adkeeyey alxamdulilah annaga koronahanayto ka hor waa gudahn iska soo qodi jirnay meelaha qur-aan lagu akhriyaan iska aadi jirnay marka sidii koronaha u imaaday falilaahi alxamdu insha allahu tacala cudurka ilaahay baa kor ka keenay laakiin wax la qabtoo la qaada ma lahan ilmihii meeshay noo joogaan caruur baa noo joogta hooyaa joogta cidihii awal hore intaa iska baxnaa iska soo shaxaadan jirnay makaarahaan iska aadaynay dadkaan naqaanaan waxa isaga soo qaadan jirnay ilaahay fadligiis waa iska nooleen ma garan laakiin soonkan ilaahay fadligii ilaahay baan wax ka sugeynaa marka hadda bishii barakaysan ee ramadaana la galay waxyaabaha ugu badan ee a ka walwashaan ee bishan barakaysan ee ramadaan ay la timid maxaa ka mid ah wallahi horta abaaye alxamdulilahi wax walba cudurkaanayto ayaa yacni hor istaago u noqday meel walba adduunka la joogo laakiin ilaahay fadligii waxaan iska sugaynaa haadaa min fadli rabbi waa bishii waa barakaysan tahay kheyrkeedii bay la imaanaysaa insha allahu tacala ilaahay fadligii aniga aabbaan ahay lix caruur aabbahoodaan ah guriga waxaa ka soonta saddex wiil oo waaweyn iyo hooyaday aniga iyo aniga haa shanteenaan ka soonnaa maanta waxaan afurnay adbeen kuu sheegi maaya waxaan usoo gaday mashaariyo mashaariyadii qaxwadii aan cabnay maasha allah intaasaan ku afurnay haa falilahi alxamdu nin walba waxa weye haddii laba xaba timir ah shido biyaha aa cabtid haadaa min fadl rabbi waayo waxa wixii la heestaa laska cunaa haddii la waayana biyaha xalay hadda ilaah baa iloog been kuu sheegi maayo xalay biyaan kusoo xuur kaamka qabow baan deganna marka kaamka alxamdulilah yacni een masaajid u dhowna malaha wax laga qeybiyo haddii masaajid wax lagu qeybiyo aan ognahay intaan soo qaadanaa guryaha kaysan lahaynba masaajid aan idiin dhaweyn marka masaajid nooma dhowo kan noo dhow waa mid kaamka gudihiisa ku yaalo alxamdulilah wax laga qiibiya aanan jirin waay istaahil maxamed waxa ay horjooga u tahay dhowr xero oo ku yaala deegaanka weydow oo laysku yidhaahdo maka iyo madiina waxa ay sawir guud naga siinaysaa nolosha xeryahaasi ee xilligan iyo weliba bisha barakaysan ee ramadaan lagu jiro barakacyaasha qaarna way baxaan qaar waa imaadaan oo dhibkii markuu banaankai ku bato oo meeshay deganaayeen xabad iyo abaare iyo ka bataan haddana iska soo cararaan ee haddana meeshan kusoo noqdaan marka intaas toddobada sano aan deganahay sanooyinkii hore oo hadda aan umalayn inay aan dhoweynba waxyaalana soo gaargaareen macaawimo ah intii hadda madhaa shan sano lix sano ah waxba ma ana arkin intii shaksirad ka dambeysay qaxooti wax hayo warkiisa ama samafal u sameynaya ama qaxooti ka hadlaayaba ma ana arkin wallahi aaday iskaga dhiban yihiin dadkaas waayeelaa ku jiro agoonaa ku jirto ilmo rajooyinoo hooyadood dhimatayaa ku jiro wiilaayaa ku jirto curyaanaa ku jiro camoolaa ku jiro marka ilaahay un ha soo gargaaro ilaahayaa gargaar ka sugaynaa hadda waxaan isleenahay waa waxbaa inisoo maanta iniisoo socdo ilaahay wuxuu noola maqan yahay mooyaane ma ogin cumar caynab maxamed oo ku magac dheer cumar balaag waxa uu isna horjooga u yahay xerada qaboobe ee ku taalla xaafadda kaxda oo ay ku nool yihiin qoysas ka badan laba boqol oo badankood kasoo barakacay shabeellaha hoose iyo gobolka bay sida uu ii sheegay waxaanuu sawir guud naga siinayaa qaabka ay qoysaskaasi ku soomayaan xilligan dadkan waa dad iska masaakiina markii horena colaad iyo iyo abaaro iyo biyo dadkii kasoo barakacay wey duruufta markaan kaaga sheekeeya wallaahi aad iyo aad hadda iyagoo awalba yaabanaa haddana bishii ramadaan ayaa ilaahay keenay alxamdulilahi rabbilcaalamiin bisha barakaysanee ramadaan horta waxay wadataa risaaqadeeday wadataa ilaahay amarkiisa laakiin dadka dad aad u saboola oo aan waxba haysanin oo ayagiiba baxero ku nool oo maalintii dambiil intay qaataan qaarkood haweenka dhar soo dhaqaan gaari gacan ragga ragga yaroo ku noolna gaari gacanna ay qaataan dad saas u nool waay waxaa haddana kusoo siyaaday walaashey waxaa dhacay wax la yidhahdo cudur la yidhahdo coronavirus la yidhahdo ama covid nineteen haddana markay shaqo tagaan ilaahay amarkiis haddana dadkii ma ogola in guryahoodii ay galaan ma ogola waxaa leeyahay naga bax walaale ilmaha ha nooga ridin cudur ha nooga ridin naga baxaa la leeyahay dharkii dhaqitaankii xitaa way waayeen marka waxaaba laga yaabaa qaarkood inaysan waxay ku afraan xitaa haysaninba marka bisha barakaysan ee ramadaan la gaaro inta badan waxaa dhacda dad isxilqaamay oo muslimiina oo sadaqa la baxaa dadka masaakiinta wax gaarsiiya dad idin soo gaara weli ma jiraan maya maya maya waxna soo gaaray dadka sadaqaysta ilaahayna dadka uu wax siiyey beesha caalamka iyo iyo soo dowladda soomaaliyeedba weli kaamkaas aan deganahay wax soo gaarsiiyey hal lor oo beriis ma jiro waa dad aad u tabcaansan waxay cunaan u baahan waxay ku afuraan u baahan aan haysanin ilaahay wuxuu ugu ogyahay inaysan haysanin waxay hadday maanta soo helaan wax yar oo ama nus dollar hadday soo helaan ayaa suxuurtana lagu karsanaya afurkiina lagu samaysanaya
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aanu ku eegaynay duruufaha adag ee ay ku soomayaan qoysaska barakacayaasha ah ee ku sugan gudaha iyo daleedka magaalada muqdisho intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leeyahay ramadaan mubaarak